iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaal iyo tobanaad ee yooxanaa bilaatos wuxuu yeelay sidii ay yuhuuddu doonayeen markaasaa bilaatos haddaba ciise watay oo karbaashay askartiina taaj ayay qodxan ugu taxeen oo madaxiisay saareen oo waxay u geliyeen dhar guduudan markaasay u yimaadeen oo ku yidhaahdeen nabad boqorka yuhuuddow wayna dharbaaxeen bilaatos haddana dibadduu u baxay oo ku yidhi iyaga eega isagaan idin soo bixinayaa inaad ogaataan inaanan eed ku helin ciise haddaba ayaa dibadda u soo baxay isagoo sita taajkii qodxanta ahaa iyo dharkii guduudnaa oo bilaatos ayaa ku yidhi iyaga bal eega ninka sidaa daraaddeed markii wadaaddadii sare iyo saraakiishii arkeen ayay qayliyeen iyagoo leh iskutallaabta ku qodob iskutallaabta ku qodob bilaatos ayaa ku yidhi idinku wata oo iskutallaabta ku qodba waayo anigu eed kuma aan heline yuhuuddii ayaa ugu jawaabtay sharci baannu leennahay sharcigaas xaggiisana waa inuu dhinto waayo wuxuu iska dhigay wiilka ilaah haddaba bilaatos markuu hadalkaas maqlay aad buu u sii baqay oo haddana wuxuu galay guriga taliyaha oo ku yidhi ciise xaggee baad ka timid laakiin ciise jawaabna uma uu celinin sidaa daraaddeed bilaatos ayaa ku yidhi miyaanad ila hadlayn miyaanad ogayn inaan leeyahay amar aan kugu sii daayo iyo amar aan iskutallaabta kugu qodbo ciise ayaa ugu jawaabay amarna iguma aad lahaateen haddaan xagga sare lagaa siin sidaa daraaddeed kii ii soo kaa gacangeliyey ayaa kaa dembi weyn taas dabadeed bilaatos wuxuu doonayey inuu sii daayo laakiin yuhuuddi ayaa qaylisay iyagoo leh haddaad ninkan sii daysid kaysar saaxiibkiis ma ahid nin kasta oo boqor iska dhigaba wuxuu caasiyaa kaysar haddaba bilaatos markuu hadalladaas maqlay ayuu ciise dibadda u soo saaray oo wuxuu ku fadhiistay kursiga xukuumaadda meesha la yidhaahdo sallaxa dhagaxa ah oo af cibraaniga lagu yidhaahdo gabata haddaba waxay ahayd maalintii diyaargarayskii kormaridda abbaaraha saacaddii lixaad oo wuxuu yuhuudda ku yidhi bal eega boqorkiinna sidaa daraaddeed waxay ku qayliyeen kaxee kaxee iskutallaabta ku qodob markaasaa bilaatos wuxuu ku yidhi boqorkiinna miyaan iskutallaabta ku qodbaa wadaaddadii sare ayaa ugu jawaabay boqor ma lihin kaysar maahee ciise waa lagu qodbay iskutallaabta markaasuu haddaba u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo wayna kaxeeyeen ciise markaas isagoo sita iskutallaabta ayuu u kacay meeshii dhekada la yidhaahdo oo af cibraaniga lagu odhan jiray golgota meeshaasay iskutallaabaha ku qodbeen isaga iyo laba kale midba gees ciisena dhexda bilaatosna wax buu qoray oo ku dhejiyey iskutallaabta dusheeda waxaana ku qorraa ciisihii reer naasareed boqorka yuhuudda haddaba yuhuudda badideed ayaa qorriinkaas akhriday waayo meeshii ciise iskutallaabta lagaga qodbay waa u dhowayd magaalada oo qorriinkii wuxuu ku qorraa af cibraaniga iyo af romaaniga iyo af giriigga sidaa daraaddeed wadaaddadii sare oo yuhuudda waxay bilaatos ku yidhaahdeen ha qorin boqorka yuhuudda laakiin qor kanaa yidhi waxaan ahay boqorka yuhuudda bilaatos ayaa ugu jawaabay waxaan qoray ayaan qoray haddaba askartii markay ciise iskutallaabta ku qodbeen dharkiisay qaateen oo ay afar meelood ka dhigeen askari weliba meel buu qaatay qamiiskiina way qaateen qamiiskii meella kama tollayn dusha iyo hoosta sidaa daraaddeed waxay isku yidhaahdeen yaynaan kala jeexin laakiin aannu u saamiridanno kii heli doona inuu noqdo qorriinka oo leh iyagu waxay qaybsadeen dharkaygii qamiiskaygiina way u saamiriteen haddaba waxyaalahaas askartii way samaysay waxaa ciise iskutallaabtiisa ag taagnaa hooyadiis iyo habaryartiis maryan afadii kolobaas iyo maryan tii reer magdala sidaa daraaddeed ciise markuu arkay hooyadiis iyo kii xerta ahaa oo uu jeclaa oo ag taagan ayuu hooyadiis ku yidhi islaan yahay waa kaa wiilkaagii markaasuu kii xerta ahaana ku yidhi waa taa hooyada oo saacaddaas dabadeed kii xerta ahaa ayaa gurigiisii u kaxeeyey ciise waa dhintay markaas dabadeed ciise isagoo garanaya wax kasta inay dhammaadeen in qorriinka ahaado ayuu yidhi waan harraadsanahay markaas waxaa meeshaas yiil weel qal ka buuxo sidaa daraaddeed geed isboonji la yidhaahdo bay qalkii ka buuxiyeen markaasay kor saareen geed hosoba la yidhaahdo oo afkiisa ku dhoweeyeen haddaba markii ciise qalkii qaatay ayuu yidhi waa dhammaatay markaasuu madaxa foorarshay oo ruuxii bixiyey ciise waa la wareemay dabadeedna waa la aasay sidaa daraaddeed yuhuuddii inaan meydadku sabtida iskutallaabaha sii saarnaan waxay bilaatos ka baryeen in lugaha laga jebiyo oo meydadka la qaado waayo waxay ahayd maalintii diyaargarayska oo maalinta sabtidaas waxay ahayd maalin weyn haddaba askartii waa timid oo ay lugaha ka jebiyeen kii hore iyo kii kale oo iskutallaabaha lagula qodbay isaga laakiin markay ciise u yimaadeen oo ay arkeen inuu durbo dhintay kama ay jebin lugihii laakiin mid askartii ka mid ah ayaa dhinaca ciise waran kaga wareemay oo markiiba waxaa ka soo baxay dhiig iyo biyo oo kii arkayna wuu marag furay maraggiisuna waa run wuuna garanayaa inuu run sheegayo inaad idinkuna rumaysataan waayo waxyaalahaas waxay u dhaceen inuu ahaado qorniinka leh lafihiisa midna la jebin maayo oo qornin kale wuxuu leeyahay way arki doonaan kii ay wareemeen waxyaalahaas dabadeed yuusuf kii ahaa reer armitaaya isagoo xer u ah ciise laakiin si qarsoon cabsidii uu ka cabsaday yuhuudda aawadeed wuxuu bilaatos ka baryey inuu meydka ciise qaado bilaatosna waa u fasaxay sidaa daraaddeed wuu yimid oo meydkiisii qaaday oo waxaa kaloo yimid nikodemos kii markii hore habeennimada u yimid wuxuuna keenay malmal iyo cuud isku qasan oo qiyaastii boqol rodol ah haddaba waxay qaadeen meydkii ciise oo ku duuduubeen maro iyo dhir udgoon siday caadada aasniinta yuhuudda ahayd meeshii isaga iskutallaabta lagu qodbay waxaa ku tiil beer beerta dhexdeedana waxaa ku tiil xabaal cusub oo aan ninna weli la dhigin haddaba maalintii diyaargarayska oo yuhuudda aawadeed ayay meeshaas ciise u dhigeen waayo xabaashii waa dhoweyd